waxaa kaloo muhiim ah dhulkan puntland midnimadiisa in la ilaaliyo laysku hayo uu noqdo mid u wada adeega bulshadiisa aragtiyaha kala duwan ani khilaafkuma tilmaama aragtiyaha kala duwan ee abuurmi karana wada hadal iyo isqancin looga gudbo maraaxishaas waxaan aad u rajaynayaa haddii ilaahay idan ka dhigo in jawi deggan oo mustaqbalka u horseedi kara dadka reer puntland inay adeeg kay haystaan wuxuun dhaama inay helaan oo dowladda aragtideeda iyo qorshayaasheeda emfisaiska saaraysa ay fursad u hesho inay ku shaqayso waxaan aad ugu kalsoonahay haddii wada shaqaynta hadda la wada ballan qaaday oo qof walba aan rajaynayo inuusan kaga aragti duwanayn odayaashii halka ka hadlay oo ah dad isku maslaxada doon wada saaran shaqo isku mida leh oo inay dadkooda u adeegaan ay tahay waxa loo igmaday in aan isu qaabayno hab maamul oo gaarsiin kara inaan adeegaasna laga sugayo inaan fulinno